xaruntan caafimaad ee laku hirgeliyey magaalada hargeysa iyo weliba ka shaqeeyay doonte daryeelka awlaada iyo dadka ubiin taasoo landhisi hab casriye iyadoo si gaar ee awlaada lanka daawaya washambiyuudka mandaga neefta awlaada weli kaleo xaruntan yeelataa qeyb gaar ee hooyooyinka laka xanaanayowa munaasabada xadhigjarka iyo weliba ku qeyb galay wasiiro ku tirsan maamulka somalilan dhaqaatiir aqoon-yahana iyo bulsho shargidisana maamulaha xarunta raxma betrati kalinika titora basma iyo weliba ayaa faahfaahin ku biiday muhiimada xaruntan iyo aasaaseen iyo walyaabo iyo qobodo doontaa waad mahadsantihiin dadka bulshada meeshan kasoo wada qeyb gashay wasiirka dhakhaatiirta waan u wada mahad celinayaa dadka wakhtigooga ii soo huray markaan baahida meeshan aragnay ee jigjiga yar inaan meel kalinika oo daryeelkan caruurta dadka waaweyn aana la helayn ayaanu kalinigan araxmo furnay oo muhiimada ugu badan aan saarayno maxay ahayd xanuunada caruurta ee komanka ah shubankii matagii maxaa la yidhaahdaa neeftii caruurta qabanaysay waxyaabihii kala duduwanaya xanuunadii caruurta iyo dadka waaweynba xanuunadiisii xanuunadii koroniga waxaasoo dhan ayaan ku daweyn doonaa haddii ilaahay yidhaah waxaa kaloo daryeel u fidanaynaa hooyooyinka iyagana laftooda waan ku daweynaynaa haddii ilaahay yidhaah wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka somalilan marwa kaltuum sheekh xasan oo meelisay hadalku jeediyay furitaanka kureeda iyo bogaadey iyadoona rajo ku muujiday in baahi badan daboolo doonta maadaama goobta lagu hirgeliyey iyo kaga raaytay xarumaha kaliiniga marka hore waxaan ku faraxsanahay oon soo dhaweynayaa qoyskan quruxda badan ee inoo furay kiliinika oo ay xaafadda u baahan tahay runtii hadday tahay caruurta iyo hadday tahay dadka waaweynba waan baarigayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu noqdo kiliinigani kii lagu guulaysto lagu barwaaqoobo ummadduna ay ka hesho caafimaad sidaa loogu talagalay doctor axmed iyo basma waxaan leeyahay waxaad inoo samayseen kiliinig ay xaafaddu runtii u baahnayd waayo aad bay xaafadda uga yartahay kiliiniga uu ugu yaryahay waanaynu u baahannahay runtii caruurta waynu ognahayo dee waa intay jirto masaafadda waad garanaysaan iyo inta la socday iminka jaamkiiyo batay marka inay xaafad waliba hesho kiliinig wanaagsan oo dad xirfad leh oo doctoorha ay noo furaan waa maasha allah waxaan leeyahay doctor axmed weli iyo basma waan idinka guddoonay maasha allah ilaahayna ha ka dhigo kiliinigii lagu caafimaado laga helo wixii aad ugu tala gasheen dhammaanna waxaan salaamayaa martida halkan fadhida agaasimaheennii hore axmed askar sarkaalka iyo dhammaan cadnaan kulli waxaan leeyahay aad baan idiin salaamayaa